deegaanka qaamqaam oo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa deegaan dadka ku nool ay isugu jiraan beeraley iyo xoolo dhaqato deegaankan oo ku yaala jiinka webiga jubba ayaa ah mid ganacsi ahaan ku tiirsan magaalada kismaayo oo ay ka qaataan badeecadaha kala duwan iyagoona gaadiid ahaan isticmaala doomo yaryar oo ay webiga uga gudbaan sidoo kale dalagyada kala duwan ee kasoo go-a beeraha deegaanka qaamqaam ayaa loo soo iibgeeyaa magaalada kismaayo qaar ka mid ah bulshada deegaanka qaamqaam ayaa ka warbixiyey horumarada la taaban karo ee deegaanka ka jira iyagoona sheegay in kobac ganacsi oo wanaagsan uu hadda deegaanka ka jiro qaamqaam baa nahay asalna luglaw baa la dhihi jira meeshaan ganacsigan doomahan sidii basasha sidii basasha sidii nyaanyada sidii liinta sidii isbaandheeska misirumaanka gediisa laga keenaa gabaadida kismaayo ka imaataa qaado mustaaam kismaayaa ka imaado markaa ee waxa la dhaho bagaash sidii baasto mise yaanyo shiid mise cabitaanka mise bariiskii sokorta iyo saliidda eena gedigaa kale iyo jamaamo iyo ilaa kamsooma ila jilib waa la geeyaa intii masaakiin ay ku xamaalataayo ilmay ku biishtaan dadna gedigaas way teegaan dadna ma tagaan annaga dadka waa intaadka saaran waa halkaan iska joognaa halkaan isaga shaqaysanaa wax dhibna kuma qabno cambaha liinta yaanyada barbarooniga kabsarceleynta khudaar ayuu nooc oo gediya ka baxo iyo halkan adduunta laga soo gudbiyaa kismaayana sokorta iyo baastada iyo biriiska iyo burka ka imaado oo gediyaasaa loo gudbiyaa markaa siisinta iyo geleyda iyo digirta oo gediya ka baxaana waa lasoo gudbiya ayakana wakaasoo meesha waa degaa iyo qaamqaam yaa joognaa
waa taa aad aragteen oo aad soo marteen waa dekadda caalamiga soomaaliya raas casayr iyo raas kaamboonimey yaa yaa yaa u kala goosha oo sidaas habeen iyo maalinba habeen yaana dhihine maalintii weli maynaan gaadhin in habeenkii siday maalintii u shaqaynayso ay maalintii u shaqayso habeenkii siday maalintii u shaqaynayso inay habeenkii u shaqayso weli waxbaa yaa ka dhiman laakiin maalintii oo dhan sidaasay u shaqaysa hadduu xaggan ka tagahayo iyo hadduu xaggaa ka imanayaba sidaa aad aragteen bay u shaqaysaa si amniyay u shaqaysaa wax caqabadihii kama jiro wax dhibihii kama jiro waa sidaa aad aragteen iyo shaqadaa aad aragteen iyo shaqaalaha aad aragteen iyo gaadiidkaa aad aragteen ee labada dhinacba jooga sidaasaa xaaladeedu ah waa wax ilaahay looga mahadceliyo ilaahay baanu ku mahadinaynaa aan uga mahadcelinaynaa in badan uga mahadcelinaynaa allah mahaddaa iskale annagu awood ma lihin aanu sidaa ku yeello aanu ku samaysanne ilaahay baa noo suurtogeliyey allihii noo suurtogeliyey baana uga mahad celinaynaa deegaanka qaamqaam oo saaran jiinka webiga jubba ayaa la dekad yar oo macmal ah taas oo isaga kala gooshaan kismaayo ilaa deegaanada gosha iyagoona doonyo yaryar ku kala gudbistaa badeecadaha kala duwan kuwa ay kismaayo ka safriyaan iyo sidoo kale dalagyada beeraha ee ay kismaayo u soo iibgeeyaan